saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa ay deegaan ku yaala gobolka wajeer ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaankaas wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray jibriil cabdulle khayre oo labaatan iyo kow sano jir ah qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaana ka warbixinaya qaabka loo dilay wiilkooda waa sitaa warin waan jooga labaatan iyo hal sanade labaatan iyo kow warniyow meeshan adiga uun xalay goor suqda dhexaaya asiga iyo ilmo kaloo ciyaal oo meel iska unbereerayena xabad ay koox ku fureen annaga marka meeshii saaka markaas waaga baryun baa ilmihii kale farxadkoodii imaaday cunugi markaan anuu magaalada iska dhexa dhinac ka jooga la malaynaayay ilmihii xalay waxay dhaheen xataa xabadaha qaar meesha dad maqlayaa jire laakiin ayna wax ku dhinteen waxaan ula ogaada saaki aniga ninka ilmo adeeranahay nin oo adeerkayaa dhalay adeerkay meel rabaa layidhaha rabadii geeliya iska hay saaka la soo socdaa un bigbiki ka hormaadee isha yarka jay layidhaha adeerku eed waa dhintaad yiri meeshaan bigbiki rabaan imaado soo luweyna rabaan imaadi bigbiki kala meel kala istaa wari oo nimaad ninka xal lix saca un la dilaa liya dheh ninka nin akhris in ku jira oo oo iska ardayaas hay labaatan jiraas hay si luu dilo ma naqaano wax raadsada ma naqaano duur baa un luu dili muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dhulka n f d ee ay gumaysato kenya ku sii kordhayay dilalka iyo tacdiyaadka ay ciidamada kenya iyo burcadda hubaysan u geysanayaan dadka soomaalida ah